marka mutcadu waa maal la siinayo oo qofba awoodiisa ay tahay inuu lagula xisaabtamo laakiin waajibna ah meherkana aan gaadhayn masalan hadduu qofka toban meherkeedu ahaa ruuxan dumarka ah la furay toban halaad mutcadu hal bay noqon kartaa hal ayay noqon kartaa haddii qofka dee deeq ilaahay uu siiyey wanaagsanna dee waaba inuu kordhiyo oo lacag doora uu siiyo hadduu shan boqol oo dollar oo mehera siiyey dee boqol dollar oo mutcaah ayuu siin karaa hadduu laba boqol uun meherkeedu ahaa isaguna soddon konton dollar ama soddon dollar de ayuu siin karaayo mutcaa marka mutcada in laga dulbooda maaha maadaama naskii qur-aanka ahaa ilahay uu sheegay waanu badin karaa qofku hadduu taajir wanaagsan yahay oo lacag leh xasan binu cali cali bnu abi aalib inankiisi dee xasan iyo xuseen de midkood maaragtay xasan baa la odhan jiray midna xuseen labadii inaanu nebigu awowga u ahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa markii uu dhintay cali bnu abi aalib waxaan leeyahay dee la dilay waa tii isaga madax ka dhigeen muslimiinta inkastoo uu ka tanaasulay mucaawiye wuuga tanaasulay si muranka muslimiintu uu usoo afjarmo dagaalkii iyo fitnadii ka dhex socotay dadka muslimiinta iyo asxaabtana ay u joogsato waa uga tanaasulay laakiin kolkii uu dhintayba intii la socotay cali isaga ayay baycadii iyo heshiiskii la galeen waxaan uga soconnaa taasi waa arrin kaleo taariikhieh xaaskii xasan radia allahu canhu ayaa waxay u timi xasan markaasay tidhi dee hambalyo kol haddii madax lagaa dhigay kol haddii aada madaxweynihii noqotay muslimiinta dee hambalyo wuu xanaaqay wuxuu ihi dee ma aabbahay cali oo dhintay halkaad iiga tacsiyeyn lahayd ayaad i hambalyeysay buuhi waad furan tahay waad furan tahay dhowr iyo toban kun oo lacag ah danaaniirna waa lagu sheegay daraahimna waa lagu sheegay wa lacagaad u badan ayuu mutco uga dhigay mutca ayuu u siiyey maqaalad bay tidhi cajiibahoo waxay tidhi mataacun qaliil min xabiibin mufaaric mataacun qaliil min xabiibin mufaaric dee way jeclay way sida un bay uga dhacdo way ka midhkaa midhkaasi wuu ka qarxaye kumay may ku wadine waxay tidhi walle waa walle waa lacag yar oo nin aan jeclaa kaga tegaya bay tihi markaa dee dhowr iyo toban kun buu mutca uga dhigo meherkuba aanu gaari jirin marka waxaynu uga soconnaa kolka had iyo jeer qofku awooddiisu ay fiican tahay in uu badin karo mutcada badin karo taana yaa la ilaawina saaxiibada iyo ehelka iyo qofkii arrintani ay la soo gudboonaato iyo odhanin mutcadaa sheegaysaan maxay ahayd meherkeedii dee waanu siinay masruufkeediina siidnay mutcadanaa sheegaysaan maxay ahayd maba garanayne haddaanad garanaynin waa lagu garanayaa diintaa sheegtay aayaadka meherka sheegunbaa mutcadana sheege dee imikaba garo oo fuli heblaayo waa la furayda iyo ixaashka khajilaada ay ku imanaysa gabadha ah ruuxaas ayay isaga yar dhigaysaa oo intaasay kaga yar jina buuranaysa hadduu ifuray dee anba intaa ka qaadaydaasaa meeshii ayaa ku yaro jirta waaya xuquuqdii labadan qof ay isku lahaayeen waxaa ka mid ah cishratu zawjayn oo horena waxaynu uga soo nidhi la dhaqanka wanaagsana labadan qof ay si wanaagsan u wada noolaanayaan min asuxbati aljamiila wa kafi ladaa wa anlaa tumiahu xaqah wa anlaa tumatilahu xaqah waa labada qof wanaagga ay ku wada soconayaan wanaaggaa horeynu usoo xusnay in xaqa iyada lagu leeyahy u ahaa adaaca daacatuhu fi listimtaac wacadam alkhuruuji wasafar ilaa biidnihi walqiyaami bilkhubsi walcajni waltabki wagayriha waxyaabaha markaa iyada waajibka saaran baa wuxuu yahay inay dee ninkii ka tala qaadato tala qaadasho oo islaamku uu sheegay waa taa aayadda ilaahay uu ku uhi fasaalixaatu qaanitaat dumarka wanaagsani waa kuwa ka tala qaata raggooda tala qaadashada ooridu ay ninkeeda ka tala qaadato qiimaha iyo wanaagga ay leedahay ma aragteenoo idinku aada ma uga markhaati furaysa haa iyadoo tidhaahda hebelow waayah sidaa iyo saasaad inoo soo jeedisay sow maaha waayah aqbalay iyadoo taa tidhaahda iyo iyadoo tidhaahda warna daa haware hana wareerinine labadaa faariqa u dhaxeeya dareenka ninka waxaan u malaynayaa ragga caalamkan aynu joogno jooga ayaa aada uga markhaati furi karaya inuu isaguna arrinkeen noqdo iyaduna aqbalkeen noqoto hadda iyadiina arrinkeenkii loogama looma diidana ee ooryihii rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa ay keeni jireen arrinka kolkaasuu isaguna ka aqbali jira soo jeedin bay samayn jireen kolkaasu diin iyo dunyada arrimaha diintana soo jeedin bay keeni jireen kuwa adduunyadana soo jeedin bay keeni jireen kolkaasuu isaguna ka aqbali jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dee asxaabiyaddii umu salama ee xaasaska nebiga ka mid ahayd waxaa xusuusan tihiin maalintii yowma alxudaybiya markii uu nebigu asxaabta amar siiyey uu yihi wargeela ha la qalo halkanaynu ku xalaaloobaynaa gaaladiiba inoo diiday inaynu gallo beytullaahi alxaraam marka cumradii halkanaynu ku xalaaloobaynaa xoolaha qala ayayse soo taageen leanna dhaqanku hore muu ahayn iyo arrin sidii hore loo cibaadaysan jiray may ahayn dadka oo xaramka u dhow meel xaramka ka baxsan in xoolaha lagu qaloo lagu xalaaloobo may ahayn lama aqoon intaa ay soo barbaarayeen laakiin waa arrin sharcigu soo kordhiyey oo markaa cusbayd may diidin nebiga laakiin dee waxaa la yidhi mufaaraqatu lma'luufi mashaqa shaygu qofku la soo qabsaday ka tegiddiisu way yar culus tahay wayse soo taageen nebiguna wuu ka cadhooda uu iskaga dhaqaajiyey xaggaasu isaga kacay umu salama ayaa waxay tidhi nebi maxamedow qowl baad ugu sheegtee ficilkana u raaci si arrinkan aada amraysaa uu uga daadego qowl baad ugu sheegtaye bal ficilkana u raaci markaa nebigu intuu mididii qaatay buu hashiisii gowracay maxaynu ku wada hadlaynaa iyaguna markaase inay isla dhacaan midiyii u dhowaadeen siday geelii u qalayeen ee u degdegayeen tala ay soo jeedisay baa kala badbaadisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waynu garan karaynaa taladii khadiija khadiija bintu khuwaylid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ku degay oo uu ku nastay oo uu ku raaxaystay markii isagoo gariiraya oo cabsanaya wuu u yimid uu yihi arrin baa maanta la itusiyey oo naftaydii baan u baqday waa iqra markii ay ku soo degtay dee waxay u akhriday khudbad dheer bay u akhriday oo nabiga ay ku dejinaysa calayhi salaatu wasalaam adigoo kale iilan maayo bay tii nuqsaan iyo naafatoona kugu iman mayso kaasaad samaysaa kaasaad samaysaa wanaaggii o dhan bay u tirisa waa ti dabeedna nin dejiye oo waraqa la yidhaahdana u geysay waaya taasi markaa waxa aynu usoo daliishanaynaa ilaanu ninku odhanaynin dee arrinka anaa lehe maxaynu isleenahay dee iga dhegayso un ilaahay baa wuxuu faray inay wada tashadaan labada qof waxyaabaha ay ka wada tashanayaan ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a caruurta iyo arrinkooda wa'tamiruu baynakum bimacruuf si wanaagsan uga wada tashada baa layihi caruurta iyo arrimahooda waxaase lagama maarmaana dee haddii taladii la meermeeriyo oo qofkana soo jeediyo kana soo jeediyo afkaartii la isdhaafsado in go-aan la qaato marka go-aankiibuu isagoo odhanayaa saasaynu ku daysanaynaa washaawirhum fi lamri fa idaa cazamta fatawakal cala allah ta laga hadlayaa waa taa waxyaabaha markaa uu xaq ugu leeyahy waxaa ka mid a bixitaan la-aanta ilaa de isagoo maaragtay idan isagoo ay ka fasax qaadatay ogeysiiso mooyaane inay bilaa macno meel isaga marto ama safar iska gasho waa la diiday waa inuu maxram u sameeyaayo karaamadeeda ilaaliya taageerada ka taageeradeeda ka qeyb qaataa iyo dadaalka qofkan uu la dadaalayo iska socodkaasi dee inkaaro badan oo ka dhaca waa la arkay alqiyaam bilkhubsi waalcajzi waaltabkhi waxa uu uga jeedaa hawsha guriga hawsha guriga iyo ka qeyb qaadashadeeda in dumarkii saxaabiyaadka ahaa sidii aynu kaga soo warramaynay islaantii la odhan jiray asma bintu abibakr ee zubayr ibnu cawaam uu qabay nebigu wuxuu arkayay calayhi salaatu wasalaam iyadoo shaqaynaysa islaam baariyadaba ahayd ee cilmigeeda iyo caqligeeda ka sakow zubayr waxa ay qeyb ka ahayd qoyskiisa iyo horumarkiisa markaasay beertay qodi jirtay lafaha timirta ayay intay soo urursa jajabin jirtay si uu awrku u cuno nebigu wuxuu arkayay calayhi salaatu wasalaam jawaan lafaha ay soo ridiiqdaya iyadoo madaxa kusii doo shaqaynaysa ayay asmaa kala hortimi rasuulka sala allahu calayhi wasalam muu odhan ninkii nin ahaa xaguu maray iyo iska dhiga iyo shaqaalaha kuu sameeye waa daynayay marka kifaaxa iyo dadaalkaasa lagu wada jirayaa isaguna wuu kala qeyb qaadanayaa hawshaana waa waxyaabaha ay qabanayso weeye wa calayhi nafaqatuhaa wa kiswatuhaa bilmacruuf iyada isagana xilka saarani waxa weeye dee inuu qaabilo dharka iyo dhooniga ilaa adduunyadaba intaasaa waxa caalamkan dhami dagaalka ugu jiraa waa dhar iyo dhoonaya labadaa howloodee u adag ayuu isaguna qaabilayaa wixii wax soo saarkii reerka iyo baahidiisa wixii dabooli lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrimahan ka warramaya waxau ihi istawsuu binnisaai khayran istawsuu binnisaai khayran waar dumarka isu dardaarma khayr xataa markuu sii dhimanayay ee ummadda sagootiyaya sanadii tobnaad dhowr iyo siddeetan habeen buu nabigu sii noolaa calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka hadlaya ayuu leeya war dumarka isu dardaarma khayr istawsuu siinta iyo ta'du waxa ay tusinayaan dalabiyataan macnaha waxa weeye adiguna walaalkaa arrinkaa ka doon isnaha kaa doono naftaadana ka doon istawsuu binnisaa'i khayran waar hebelow xaaskaaga wanaaji waar hebelow wanaaji isaguna intaa in laga ku idhaahdo naftaadana intaa in lagu sheeg maxaa ka wanaagsan waxaan dowlad iyo hay-ad iyo ciddaba laga helayn dardaaran nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uga tego weliba ragga uu kula hadlayo oo ay waajib tahay gabadha muslimadda ahi inay ogaato dhaxalkaa iyo dardaaranka ah joogtada noqonaya aan la nasakhaynin ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha inta adduunyadu joogto dardaarankaasi waa joogaa wastawsuu binnisaai khayran war dumarka khayr isku dardaarma waxau nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam istaxlaltum bifuruujihina bikalimati illaah waa ammaano ilaahay oo haysaan waa ammaano ilaalinta oorida iyo u samafalkeeda ammaanooyinka ilaahay uu ihi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanada ehelkeeda gaadhsiiya ammaanada ooridaa ka mida buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam kaasuu ku daray waxa uu leeyahy cawradoodii iyo farjigoodii idinka xaaraan tahana waxaa ku xalaashateen kelmad ilaahay kelmaddaa iijaabka iyo qabuulka la ydhaha heblaaye hebel waan kuu guuriyey iyo waan guursaday kelmadda aynu tafaasiisheeda ka soo warramayna siiqada la ydhaahdo taasaa ku xalaashateen marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam war ammaanadaa ilaaliya ilaahay uu idiin sakhiray ee kelmaddaa ku xalaashateen raggii busaa leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waaya xaqa ninkii lagu leeyahay bay ka mid tahay alcadlu bayna azawjaat inuu dumarkii u cadaalad sameeyo hadduu laba iyo wixii ka badan qabo sharcigu waa u fasaxay laakiin isagana waxaa laga doonaya cadaalad alcadaala cadaaladaasoo ah wixii awooddiisa ah dhaqaalaha hoyaatinka iyo waxsiinta uraaxaynta la dhaqanka wanaagsan intaba nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanay taasi waajibba ku ahayn oo laga dulqaaday qasmiga u samaynayo ooryihiisa ayaa haddana uu u samayn jiray cadaaladda oo nabigu calayhi salaatu wasalaam mid walba habeenkeeda iyo hoyaatinkeeda iyo xuquuqdooda uu ilaalin jiray markaasuu odhan jiray allaahumma haada haadaa qasmii fii maa amlik falaa talumnii fii maa tamliku walaa amlik ilaahay oo intaas samayn karayay waa intaa haddaba ha igu qabsanin oo ha igu eedaynin wixii adigu aada karaysa inaan anigu karayn oo dareenka qalbiga iyo dhinaca uu jeclaanayo iyo ruuxa uu la jirayo dee waa arrin ilaahay u hayo ciddaad nacaysa iyo ciddaad jeclaanayso iyo cadhadaada iyo murugadaada farxadda iyo naxdinta ilaahay ba haya wa annahu huwa adxaka wa abkaa ilaahay isagaa qofna ka qosliyey qofna ka oohiyey oohinta iyo farxadda macnaha oohinta iyo qosolka waxaa keenaya farxadda iyo naxdinta qulubta ilaahay isagaa ku abuura marka ilaahay oo hadday dhacday inaan dumarka qaarkood jecelahay oo dee qalbigaygii mid la hayo ha igu canaanan intaa ma karayee adigaa karaya saasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qasmiga noocaas maalan waxaa ka mid a waxyaabaha qofkii aanu karaynin la xidhiidho xagga dareenkiisa iyo shucuurkiisa jimaaca iyo galmada ayaa da isaguna ka mid noqon karaa oo xagga wuu ku simi karaa qofkii maxaanku dhahdaa wax siinta wuu ku simi karaa inuu gurigii ka simo dharkii inuu ka simo hoyaatinkii inuu ka simo laakiin xaggii mucaamaladii jinsiga ahaydee labada qof nin iyo xaaskii udhaxaynaysay taasina iyaduna dee waa arrin dareenka iyo abateedka iyo raqbadda la xidhiidha yaa oo qofkii waxyaabaha uu ilaahay ku abuuri karo ee isagu ku adkaan kara weeye tanna uu caadi u noqon karo tanna uu ka xidhmi karo soo wax dhici kara maaha inaanu labadii qof isku dareen u noqonin marka waa waxyaabaha ilaahay xaggiisa ku xidhantaa lafteedu lidaalik bay fuqahadu yidhaahdeen iyadu inuu ka simo inuu ka simo taa kulankaa way wanaagsan tahay laakiin waajib noqon mayso waayo waa arrin istidaacada iyo awoodda ayay ku xidhan tahay dee mar walbana in la kulmaa waxba shardi maahee waaba laga yaabaaba in maanic jiro oo ama isaga wax hor taagan yihiin ama iyada wax hor taagan yihiin oo sharci ahaan xaaladdeedu aanay caadi ahayn oo wakti lala dhaqmo aanay ku jirin waxase wax dhanahuun horta inaanu habeenkeeda ka maqnaanin ee uu u soo hoydo hoyaatinkaasa dumarka waxa wax dhan u ah odaygii xalayta annaga xagga iyagu ahaa a odaygii xaggeebu ahaa xagga iyagu xalayta ahaa intaasaa wax dhan u ah waaya ha su-aaluhuna way noo dambayn doonaa waaya taasi baa ku xisaabtankeeda leh waxaa iyaduna runtii xusid mudan xaaladani dad ay khuseynaysaa way jirtaaye in loo sii yaro macaaneeyay ku habboon tahaye sharcigu dee qasmigaasuu waajib ka dhigay horta nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa waciid adag iyo hanjabaad buu soo arooriyey markaasaa wuxuu ihi man kaanat lahu mra'ataani famaala ilaa ixdaahumaa jaa'a yowma alqiyaamati wa shiquhu maayl qofka laba dumara leh inta ka badanina waa la mid ee mid u eexda maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa iyada oo dhinaciisu uu faarij qabo labadiisa dhinac mid ka mida baa faarij uu ku dhacayaayoo markaasuu sidaa ayuu u jiidayaa saasuu u jiidayaa dhinaca markaasaa calaa ru'uusi alashhaad khalqiga oo dhan oo joogaa laga fadeexadaynaya halkaa fadeexadaasi ay ku dhacaysa marka sidaasiibuu sharcigu waajib uga dhigay haddaba waxa isweydiin leh oo cadaalad samayntani maxaqullaahi baa mise waa xaqu zawja xaq ilaahay uu ku leeyahaybaa mise waa xaq ay leedahay zawjada iyo ooridani waxaa fuqahadu u badan yihin iyadoo xadiidka saxeexaana ay daliishanayaan waa xaq ooridu ay leedahay dabcan qofku markuu xaqa bani aadamka fuliye xaqi ilaahayna wuu fuliyey laakiin waa arrin qofkan uu sharcigu xaq u siiyey ooridana xaq loo siiyey taa waxaynu uga jeednaa haddii isaga iyo xaasaskiisii ay tafaahumaan ama ay wax isla fahmaan oo arrinkii ay isla egeegaan oo uu idhaahdo heblaayoy dee adigu waad yaro fog tahaye wakhtigaaga waan soo yaraynoo intaasaan ka dhigi tanina way dhowdahaye intaasaan ka dhigi ama ta xagganay carruurtu u badan tahayoo inaan ka warhayo ayaa loo baahan yahay aan wakhtiga u yaro badiyo oo ay iyaduna la qabuulgaraysoo la isla saxeexo waa sax weeye kumuu dambaabin kuma dambaabin xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaa ugu cadaalad samaynayay mid ka midoo sawdo laydhaa ayaa da-deedu weynaatay waxay aragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam in uu dadaalayana haddana si uun dumarka kale dee iyadoo ay uga yaro dambayso hooyo weyn ay tahay islaan weyn kolkaa waxay tidhi nebi maxamedow waan kaa habeenkaygii waxaan u daayey caaisho ayaan u daayey anigu habeenkii adii iman lahayd caasho sii laakiin xadhiguun ha igu kaa xidhnaado oo dee cismada iyo xilaha rasuulka unan sii ahaado si aan uga mid noqdo ooryaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee hooyooyinka u ah ummadda islaamka tii wuu ka aqbalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa caaisha ayaa habeenkeedii ay u daysay siisay arrintaasi waa muhiim weeye ragga had iyo jeer xidiglayaasha ah ee xidigahoodu dhowrka yihiin xalkoodu sidaasuu noqon karaa intii ay arrinku ku jiq noqon lahaa ama cidhiidhi badan uu qofku dareemi lahaa hadday isla arkaan sidaa sawdo oo kale hadday midi tidhaahdo xaggaagaa iyo carruurtaa yurub iska joogo dee marka xagaagii unaan iska warhayno tii xaggaa joogtay waayo xal way noqon kartaa labadii qof hadday saa ku heshiiyaanoo waa xaqay leedahay hadday ka tanaasusho iyo haddii ay dhan loo badiyo waa in la isla ogolaado un waxay la mid tahay tii meherkii aynu ka soo warramayno meherkii aynu ka soo warramaynay goortii dhoweyto ee aynu sheegnay haddii ay ka daysa iyo haddii ay barh ka qaadato iyo hadday wax ku bedelataba inuu ansaxayo waaya taasina xuquuqda ayay ka mid tahay xuquuqda la dhaqanka wanaagsan keenaysa waxaa ka mida islaamkeennu uu jideeyey ninku haddii uu oori hore qabo oo tu dambe uu soo guursado tan dambe inta ay la qabsanayso ninkan cusub in wakhti dheeraada la siiyo bal samaaxadda iyo dabacsanaanta iyo macaanka islaamka e labada qof way isku cusubi habeen quri kuma filla qofka bani aadamkaahina waa waxa u baahan yahay laqabsi iyo wehel iyo isbarasho marka tan cusub habeenno dheeraadaa la siinaya oo aanay tii horena ka hadli karaynin tan dambena sharcigu siiyey maxay kale tahay hadduu carmala soo guursaday waxaa la yidhi saddex habeen hala joogo hadduu inan soo guursaday shabad ahoo da-yarna toddoba habeen ha siiya baa la yidhi saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku yihi man tazawaja min anas baa le min asunati idaa tazawaja arajulu lbikr calaa sayib aqaama cindaha sabcan uma qasam waidaa tazawaja sayib aqaama cindaha halaaan uma qasam muttafaqun caleyh sunnihii nebiga waxaa ka mida buuhi markuu ninku garoob hore qabay ruux dumaro hore qabay tu kala guursado saddexa la jooga hadduu inan guursadana tu da-yaroo aan xaas hore soo marayn iyadana toddoba ha la joogo kadibna qasmigii iyo hoyaatinkii ha u sameeyo intaasibaa ilaahay quluubta yaqaanay ayaa inoo sheegay oo macnaheedu waxa weeya inta labadan qof ay isku baran karayaan dee ruux dumar ahoo nin hore soo martay iyo tan cusubna waa dareemi karaysaa in farqi u dhexeeya xagga is-ururinta iyo yaraa khajiraadda iyo farqigaasaa u dhexeeya intaasi isku soo gaari karayaan waaya xuquuqda ayay ka mid tahay ay tahay qofku in uu maaragtay ogaado intaa waxaa sii raaca haddii labadii qof xuquuqdii ay isku lahaayeen ay dayacanto oo cidhiidhi ay gasho muranna dhex maro sharcigu muu kala eriyin ee markay qaadiga u yimaadaan waxaa la yidhi fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa way soo cawdeen marka hore waxa la hadday iskhilaafaan dhexdooda ha iska wadeenoo ninku ha yar maareeyo arrinta oo ha maacuudiyo islaanta oo ha wacdiyo oo ha edbiyo oo furaashka ha kala yara haajiro arrimo marxaladihiina way anfici waayeen arrinkiibaa debaddu u soo baxay qaadigii buu gaadhay qaadigu markaa kala furi un maayee waa la warwareejinayaa cadho sokeeyo waa la bariyaae ama cadho walaal waa la bariyaa waa wax jira wey labada qof ee aadka isugu lifaaqan ee isugu lamaan ama waalid ha ahaadeen ama walaalo ha ahaadeen ama ha isu shaqeeyeen ama xaas ha isu ahaadeen laguma degdego kala kaxayntooda haddaad ku degdegtana adiga ayaa marka dambe debadda lagu tuuri doonaa marka aada aragto arrin qoys adigu wanaagga uun ka tali haddii kale waxay odhan doontaa islaantu way kaa warsheekoon ooridaasi oo waar berigii aynu isa seegnay kaasi wuxuu yidhi iska fur kaasina hayse buu yidhi dabeedna ninkaa dib dambe isugu iman maysaan adigu xagga wanaagga un xadhigga ka hay ishaysta isku wanaagsanaada hafurin iska xaggaa ka wad markaa xaakimka ilaahay wuxuu ku amray in mid xaggi nin xaggeeda ah iyo mid xaggiisa ah labadaa loo saaro arrinka inantii ama ooridan arrinkeedii debadda lama dhigin ninkii uun kelmaddiisii la rumaysan maayo miisaankeeduu sharcigu siinayaa marka waxaa la haddii khilaafkoodii debadda u soo baxay bal si loo hubiyo ka khaldan iyana cid ehelkeeda ah oo axkaamta nikaaxa iyo aqoon leh oo odayeeya asoo kaxays asoo kaxays isna ha soo kaxeeya kaasoo kale xakaman min ahli wa xakaman min ahliha suuratu nisa saasaa ilahay ku sheegaya waa arrinkeedii miisaankeedii iyo xaqii ay lahayd baa la siinaya labadaasaa dardaaran ilaahay uu siiyey la soo saaray wuxu in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa hadday labadan qofe la saaray ee labadan isqaba ka socday arrinkooda eegaya wanaag u jeedaan ilaahay wuu iswaafajin doonaa in yuriida hadday u jeedaan waa labadan arrinka galay islaax iyo wanaag hadday u jeedaan yuwafiq illaahu baynahumaa dhexdoodu ilaahay heshiisiin labadii ishayey faacilka marka loo kala celiyo faacilka horena loo celiyo labada faacilka dambena labadan loo celiyo in yuriida hadday doonaan waa kuwii arrinka galay yuwafiq illaahu baynahumaa waa kuwii ishaystay waa barakaa meesha ku jirta labadan arrinka galay hadday niyad wanaag ku galaan iyo qoyskan arrintiisa dhammeeya ilaahay baaba daweyn oo kuwii ishaystay qalbigoodaa laysu celin doonaa laakiin labadan arrinka galay haddaanay khayr u jeedinay kala safan yihiin habaarkay ka mid tahay in kuwii ishaystayna sii kala cararaan waxaa kaloo lagu macneeyey sidaa cagsigeed in yuriida islaaxan labadan qofa ishaysta hadday wanaag u jeedaan yuwafiq illaahu baynahumaa labadan arrinkooda loo saaray baan murmi doonin oo ilaahay heshiisiin doonaa oo labadan hadday doonayaan in wax ka dhammaadaan oo mid waliba diin iyo wanaag u jeedo labadii arrinkooda galay baa ilaahay iswaafajin doonaa dardaarankaasa maaragtay ku yimi waana xaqiiqo jirto cid kastoo sulux u baxda ayadda waa lagu fasiri karaa qaar laba qabiilo heshiisiinaya qaar laba qof oo kale oo isaseega heshiisiinaya qaar laba walaalaa heshiisiinaya qaacidadan unbaa u taalla qofka sulux iyo wanaag loo diray ee niyad wanaag ku gala ilaahay baa tawfiiq ka dhalin doona dhexdooda laakiin haddii mu'aamarad iyo khiyaamo iyo isagoo dhinac la safan qofku arrintaa uu gala waa bilabarag suluxiisuna ma hagaago dadna ma heshiisiin karo quluubtuna isu tegi mayso waa qaacidatu sulx dadka muslixiinta ah qaacido u taalla wey inay niyad wanaag ku galaan iyo daacad iyo iyagoon waxba uga jeedin oon qaradlayaal ahayn innaga waxaa iska dhacda had iyo jeer marka cid loo diree la yidhaahdo waar bal arrinkaa galo oo labadan qofa ishaysta ee ninka iyo xaaska ah bal haddaa soo eega xaaladooda ka khaldan iyo waxaynu ku dhammayn karno kana inantoodu la soo safanaya kana inankooda dabeedna mid waliba markaasuu le inaga tiiri waa looyer meeshayse soo taagayn loomana baahnayn inuu looyer noqdee inuu qof muslixa oo qaadiya oo dhexdhexaada isu dhigaabay hayd marka sidaasibaa xalkoodu noqonayaa labadan qof sharcigu muxuu ka leeyahay hal humaa xakamaani aw wakiilaani aw qaadiyaani waa su-aalahay fuqahadu isweydiiyaan ma laba nin oo qaadiyaalah mise waa laba nin oo qaadiga ka wakiilka ah go-aankoodu se muxuu kordhin karaa aimada qaarkood waxay leeyihiin marka ay arrintooda ka quustaan way kala kaxayn karaan laakiin sida raajixa waxa weeyaan arrinkooda inay maaraynayaan wadwadayaan hadday soo dhammeeyaana isku soo celin karaanna qaadigay kusoo jawaab celinayaan hadday ka quustaanna qaadigay kusoo celinayaan oo leeyihiin arrinkii halkaasuu taagan yahay waa quus hebel baana qaldan in warcad ay keenaan weeye laakiin inay yidhaahdaan iska soo celinayo waxba maarayn kari mayne looma baahna waa ina xal keenaan waaya waxyaabaha baabka nikaaxa laga hadlo waxaa ka mid a lawaaxiqu nikaax nikaaxa waxyaabaha baab halkan lagula sheegee la yidhaha alkhulc khulc khulcigu markiisa hore waa siibin khalaca wuu siibay weeye marka halkanna khulcigu waxa u noqonayaa gabadhii oo ka dhex siibataa xilihii ninka xilihii iyo mas-uuliyaddii uu ku lahaa ayay ka dhex siibanaysa si kale haddii aynu u dhigno waa xal islaamku uu u yeelay gabadhii markii ay ninkeedii wadi kari weyday ama ay la socon kari weydeebaa xal wuxuu uga dhigay inay iyadu adduun isku furi karto dalqadii ka iibsan karto ilaahay baa taa ka warramay aayadda laba boqol iyo sagaal iyo labaatan suuratu lbaqara wuxuu ihi fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allah falaa junaaxa calayhimaa fii ma iftadat bih haddii dadkiinnii ehelka ahaa ka warwartaan oo ka walaacdaan oo ka cabsataan in labadan qofa isqabaa xuquuqdii dhex taalla iyo xaqii ilaahay aanay fulin karayn oo qoys wanaag iyo wada jir ku wada soconaya aanay ahayn haddii taa aragtaan wax dembii kama jiro fii maftadat bihi wixii ay isku furatee maala ee intay isaga siiso ay iskaga furfurto hadduu si uunu dee ugu sii dhegan yahay taa dembi isagii qaatayna kama haysto iyadii bixisayna dembi kama haysto waaya khulcigii ugu horeeyeyna wuxuu ahaa kii dhex maray thaabit ibnu qays iyo iyo xaaskiisa asxaabigii thaabit ibnu qays la odhan jiray ayaa ooridiisa ay u soo cabatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay ninkaa thaabit la yidhaahdo kuma ceebaynayo diin akhlaaqna kuma ceebaynayo arrin kaloon kaga cabanayaa ma jiro walaakin akrahu alkufra fi lislaam waxaan sa nacayaa gaalnimo inaan ku dhaco anoo qof muslima ah macnaha waxay tilmaantay in ay soo taagan tahay oo arrinkeedu aanu dabarkariixid kale aanu lahayn ayay nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam riwaayooyinka qaarkood oo laga raajix yahay min xaytu sanad ayaa waxay tilmaamaan inay maalin maalmaha ka mid ah iyadoo sideeda horeba abateedkeedu uga sii jeeday ayay eegtay isagoo rag la soo socda markaa waxay aragtay ka ugu gaabane ugu madow inuu yahay shaydaankiibaa halkaa u dhex fadhiistay raggiina makaasaa kaagiina makanaa waxyaabaha sii didiyey bay ka mid ahayd waa awsaaf awsaafun khilqiya waa tilmaamo la xidha abuurkiisa qofka abuurkiisa miyaa lagu eedayn karaa laguma eedayn karo laguma eedayn karaa abuurkiisa waa hab ilaahay uu u abuuray laakiin abateedkeedii baa iska soo taagay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa nafsaaniyaadka basharka iyo dareemadooda aada buu u yaqaanay qofka abateedku haya iyo ka arrinkiisu soo taaganya wuu kala garanayay kolkuu sidaa u arkay baa dabeetana wuxuu idhi isagii buu sheegay markaas wuxuu ihi war dee saabito xaaskii waa soo taagan yahay saa iyo saana way tidhi ka war dee beer baan siiye weyne beertii ma ii celinaysaa ayuu soo jeediyey su-aashaasu weydiiyey wuxuu ihi beertiisii maad u celin kolkaasay tidhi haa beertaadii qaado iska fur buu nebigu dha wuu furay macnaha meesha ergada laga geli karaa waa meel rajo leh rajo aanay lahayn iji ijiidaan ku jiide iyo gacmo daalis bay ku dambeyn lahayd arrintu sidaasi baa markaa xuduuddii ilaahay in la oofiyo waxay ka baqday inaanay xuduuddii ilaahay iyo xaqu ninkani lahaa fulin karaynin hadday saa kula sii joogto nebiguna taasuu kula sii qancay iska fasax soo jeedintaas isagii amar kumuu ridin iyadiina amar kumuu ridin ee soo jeedintaas ay soo jeedisay unbuu isagana gaadhsiiyey isna wuu aqbalay iyana way aqbashay arrinkii u dhammaaday waaya haddii haddaba aanay sababi jirin oo kibir uu meesha yaallo oo gabadhani iyada oo bilaa sabab ninkaa ku diidaysa ay codsato furiinka noocan he dalqadda ay iibsanayso ama gacan kaleba ay ku jirto oo dee ila way dhacdaa dadka qaarkood oo iska yaro liito ducafaau liimaana inay iyada lafteedaba soo dhex galaanoo ay idhaahdaan kan iska fur innagaa wadawadiye way dhacdaa shayaadiinta qaarkood taasoo kale hadday timaaday sidaa wax ku codsato nacdal bay mutaysanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi man sa'alat zawjaha dalaaqa min gayri ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna iyadoon wax dhibaato ahi jirin gabadha ama oorida ninkeeda tidhaahda ifur sabab la-aan jannada urteedu waa ka xaaraam jannada urtee inay jannada ilaahay uriso ayaa ka xaraama dee qof jannada urteediiba waaye ma gelaya gelid iska daayo waxaa la yidhi urteedana halkee laga helaa toddobaatan sannadood masaafad la socdo marka loo marayo ayaa udgoonkeeda iyo carafkeeda kusoo qaadaa jannada marka urteeda ma helayso janna kuma salaaxayso ma gelayso wey xadiidkaasi hadidaada badan iyo wuxuu usoo jeediyey waciidka adag ayaa gabadhaa loo soo jeediyey markaa inaanu qofku iskaga degdegi karinuun hebelow ifuriyo meherkii baan kaa saamaxaya iyo arrimaha waaya waxaa culimada islaamku ay isweydiiyeen iyaga oo maaragtay khilaafaad kale naskana eegaya uun gabadhu markanay doonaysa ninka inay dalaaqa ka iibsato sabab jirta daraaddeed ma waxa ay kaga iibsanaysaa wixii uu siiyey ya wixii uu siiyey meher ahaa markaasay kaga iibsanaysaa mise wuu kaga badin karaa oo iyana way uga kordhin kartaa labadaba way yidhaahdeen mid walibana dee ta'wiilkiis iyo daliilkiisu haystaa masalan a'imada le wuu kaga badin karaa wixii uu siiyey wax ka badan buu codsan karaa waxay daliishanayaan aayaddaa ilaahay uhi falaa junaaxa calayhimaa fii ma iftadat bihi dembi kama saarna labadooda wixii ay isku furato ma waa ismi mawsuul waxa had iyo jeer lagu tilmaamaa asmaa ismiga la ydhaha mubhamka wey isagiyo ismu ishaarahayo shay guud buu sheegayaa macnaa guud buu sheegayaa fii ma shaygii macnaha wixii meherkii lama sheegin wixii uu siiyeyna lama sheegin wax un baa lay wixii ama ha yaraada ama ha weynaado ama wixii uu siiye ha ama ha ka badnaado hadduu toban halaad siiye labaatan halaad buu odhan karaa aan ku siiye dee aan kufura ayay halkaasi ku tegeen qaarkoodna waxay leeyihiin waa kuwa malaa la odhan karo way usii dhow yihiine war dee aayaddu mubhamkaa ha ahaatee xadiidkan haabitan la akrino haabit dee wuxuu gabadha u celiyey ay u celisay meherkii uu siiyo beeraha marka xadiidkaasaa fasiraya aayadda oo xadiidkii aan isla akrin aayadda marka wixii kolkii hore iyada uu siiyey ayuunbay u soo celinaysa saas marka waa macnuhu wuxuu noqonayaa hebelow meherkii waan kaa saamaxayaa sii daadee wada socon kari weyno arrinkeenni xumaaye iyo waaya haddii meherkii kolkii hore uuba qadimayna way usoo shubi oo way usoo celin xadiidkaa la waxase meesha aan ku jirin wixii dhaqankeenna inay dhaafno maahee diintana waxaa loogu talagalay waaqica in lagu saxo mar walba oo nasku dee wuu nool yahay mar walbana waxaa lagu saxayaa oo lagu toosinayaa bulshada islaamka ah wixii mushkiladee jira waa diinu takyiir diin wax bedelaysa wey wixii xunna way bedelaysaa wixii saxanna way soo dhigaysaa oo dadkiibaa laleeyaha raaceen innaga had iyo jeer waxaa dhacdaa marka gabadh la guursanaya waxyaabo dooraa la bixiyaa waxaa la bixiyaa meherkii waxaa la bixiyaa hadiyad gabadha la siiyo dahab iyo wixii la mid a waxaa la bixiyaa yarad waxaa la bixiyaa gabaati intaasoo dhan ma jirto sooriyo sooriyadaasi dee malaha wuxuunay noqonaysaa un sooriyadii tolka oo gabaati weeye qolana waa laga yaabaa inay sooriyo tidhaahdo sooriyadii tolka waa sooriyo xidid iyo sooriyo tol sooriyada tolka waxaa la yidhaha gabaati sooriyada xididkuna waa maxay waa yarad markaa intuu ninkii xanaaqo marka gabadhii ay tidhaahdo ay fur inuu idhaa dayna xisaabiya dee xisaabi xil ma leh kol haddii la isfurayo meeshii oo la kala tegayo dee wixii iga baxay oo dhan la ysiiyo oo yaradkii ha la ysiiyo oo gabaatigii ha la ysiiyo sodohda intaan siiye ha la ysiiyo inanta dahabkii aan siiye ha la ysiiyo meherkii ha la ysiiyo dee isaguna soo soo qufo liiskii taasi baa dhacda laakiin waxaa la eegayaa waxyaabaha qofkan ka baxay baa dib loogu noqonaya wixii meherka ahaa isagu haa oo dee naskaaba sheego xadiidku ku sheegay inuu kaga iibsan karo dalqada ay kaga iibsan karto waxa kale oo xaq u leeyahay in loo soo celiyo ninkan wixii ammaano iyo ay ugu haysay wixii ammaan ahaan ay ugu haysay heblaayoy ihay ahaa ama dahabkaa isugu kay qurxiyo ammaan ahaan iigu hay ama alaabtaa akoonka igu hay ama sanduuqa igu rid wixii ammaan ahaan ay igu haysay haa laakiin wixii hibo iyo hadyad iyo sadaqo iyo ikraam iyo sharfid ahaa dee ka warran arrin nin weyn miyay tahay in lasoo qufo arrin nin weyn maha taas gobonnimo dara wey waaya markaa sooriyadii tolka uu ku sooriyeeyey ee gabaatiga ahayd iyo xididku wixii afka iska mariyey lagu bushaaraystay berigii horeba iyo dahabkii inanta uu siiyey markii la faraxsanaayo wuli de intaasina waa hadiyad intaasina waa hadyada qaado inuu wixii dib ugu noqdo waxa weeye hibo uu ku noqonayo hibo uu qofku ku noqdana dee horeynu uga soo hadalay nusuustii ka warramaysay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xaaraantinimeeyey hibo in lagu noqdo waxaanu yidhi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi alcaa'idi fii qay'i aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka intuu waxibeeyey haddana dib ugu noqonaya waxa uu ka dhigaya ay intuu hunqaacay hunqaacadiisii dib u cunay bal labada saddex tusaale xun xayawaan baa lagu shabaho ay baa laga dhigayoo hunqaacaa laga dhigayoo dib u noqoshaa lagu daray afar jeer xumaan ay meeshu leedahay waa xumaan uu booshaaqay afar jeer muuqaal noocaasa bay leedahay waaya laysa lanaa mahalu sawi buu nabigu leeyahy annagu haddaan muslimkanay tusaalaha xun malihi bad example anagu ma lihiina tusaale wanaagsan dad abaan ayuu nabigu leh alayhi salaatu wasalaam laysa lanaa mathalu saw marka waa tusaale xun ayuu qofkii noqday intuu wax bixiyey inuu ku noqdo waaya haddii u odhan lahaa hiba maaha muxuu odhan lahaa ma waan ku iibsaday haddaa dee taana nas kalea u yaallo oo waa la nacdalay qofka qof xoro iibsada iyo ka iibiyaba inanta waxaanaan bixiyey ma waan ku iibsaday buu leeyahy markaana dee iibkaasina ma soconayo oo iibahaan uguma soo noqonayo qof bani aadamo la kala iibsaday maaha waxaana iska macruufa innaga agteenna waa ikraamun waa maamuusunbaa waxaan la isu siiyaa oo dee mar haddii sooriyaba lagu sheegay waa sharafun weye sharaf iyo farxad inkastoo dee aanay ahayn sidaynu adadkayno in loo adkeeyo oo islaamku wuxuunu adkeeyaa marka gabadh la guursanayo meherka iyo masruufka laakiin waxaan faraha badana inantii dee haddii uu qofkii aanu yaradi iyo gabaati keenin agteenna waa la ceebeeya afar faatixaan kuu marayaa iyo socon mayso waktigaa iyo waynu isu ducaynaynaa iyo xidhiidtinimo wanaagsan socon mayso agteen dadku way way ka xanaaqayaan oo waxay odhanaya warkan muxuuha makanaa gabadh wadaya aan engeega ugu xiireen waxbaba keeninba marka in saa loo sii adkeeyo ma aha xaqiiqatan in saa loo sii adkeeyo maaha miisaankeeda yeelanaysa waa ikraam iyo sharfid xididka iyo agjoogayaasha iyo goobjoogayaasha la sharfayo wixii la isku sharfayna in lasoo hadal qaado maaha taasina ragga qaarkoodoo qurbaawiyiinta u badan oo dhaqanka aan aada u garanayn oo laga yaabo inay maaragtay waa la xisaabtama arki jireen haddii dee la kala guranayo inaanay meesha keenin baynu iyadana u baraarujinay waaya waa masaa'il aanu kitaabku dhigaynin laakiin ay waaqiceenna iman kara annaguna had iyo jeer markaanu odayeynta iyo garsoorka ku jirno mashaakil badan oo nala soo gudboonaada ayaynu halkan iskaga baraarujinaa oo ehelku kuula iman lahaa ama adigu aada ku fikiri lahayd ama su-aal ahaanba ku iman lahaa ile qofku had iyo jeer hadduu dadka yaro dhex galo wax badan oo aada la yaabto ayaad arkaysaa inahaas ayaynu maaragtay soo gudbin lahayn waxaa halkaa kasii bilaabaya shay la xidhiidha furiinka iyo axkaamtiisa furiinka iyo axkaamta uu leeyahay markaa bal intaasaynu ku joojin lahayn dee allana haynagu anfaco markaa wixii su-aalaha ah waaya waa shay maaragtay jira warawaa'ibukum allaati fi xujuurikum allaati dakhaltum bihin waxa aayaddu ay tilmaamaysaa rabiibadu ama gabadha yar guurkeedu inuu xaaraan noqon karo marka hooyadeed la meheriyo ee lala aqalgalo laakiin haddii la meheriyo oon lala aqalgelin inanta yar xaraam noqon mayso sidaa cagsigeed ayaa iyadoo aan banaanayn inanta yar haddii la meheriyo yaa lala aqalgelin be hooyadeed xaaraan bay noqonaysa aayaddaa ilaahay labadaa u kala qaaday islaanta haddii la meheriyo oon lala aqalgelin inanta yar guurkeedu xalaal buu noqonaya laakiin inanta yar haddii la meheriyo islaanta arrinkeedu waa culus yahayo sodohdii loo dhowaan maayo allahu aclam
asalaamu calaykum salaamtullah waxaan ku weydiin lahaa meeladan yurubka badan la joogo waa guryo unbaa la jafkaysaa deetana waxaa la yidhahdaa masaajid baa la yidhahdaa markaa guri sidaas oo kale laga bixiyo masaajid ma la odhan karaa maadaama aanu lahayn aanu lahayn qaabkii masaajidnimada
horta masjid waa waqaf markiisa hore waqafna waxaa la yidhaahdaa intaqala milkuhu ila allah lahaanshihiisu ilaahay buu guuray oo ilaahay baa leh goorta masjid lagu tilmaamayo shuruudaha ku xidhan waxa weeye marka hore inuu waqaf yahay waqafna waa inaan qof lahayn ee ilaahay inuu gaar ahaan u leeyahay baytullah waa in la idhaahdo intaqala milku ila llah waa inaanu hebel lahayn laakiin ilaahay leeyahay oo cid ka daba sanqarhaysa oo milkiyadiisa ku ismani waa inaanay jirin midda labaad waa inay meel dhisan tahay oo dee mawlicii yaraa ee soo dayrnaayo masjid lama idhaahdo markaasaa kolka uu meel dhisan yahay milkigiisana ilaahay uu leeyahay ayuu la baxayaa masjid xukumkiina yeelanaya xukumkiina markaasuu yeelanaya axkaamtii masjid wuu lahaan jiray oo ay ka mid ahayd in lagu ictikaafi karo dhexdiisa dhexdiisa lagu ictikaafi karo aan la iibin karin aan la hibayn karin sidoo kale waxyaabihii masjidka la siiyo wuu yeelanayaa kutub buu yeelanayaa gogol buu yeelanayaa dabcan markaasuu axkaamtii masjidka yeelanaya haddii taa la waayo waa dee guri nin leeyahay oo lagu tukanayo dabcan muaqatan dee kumeelgaahaan masjid wuu iska yahay oo nadaafadiisii waa la ilaalinayaa salaadii way ku waa lagu tukanayaa oo dee waa lagu qabsanayaa wixii cibaadaad ahaay oo dhan axkaamtii laakiin masjidka goorta uu yeelanaya waa markaa wey wallahu aclam
السلام عليكم شيخ waxaad sheegtay gabadh haddii haddii la meheriyo oo reer xanuunsan yahay oo ay meherkii aad u qadisay oo ay qaadatay kadibna aad qabateen oo gabadhii maxaa la yidhahdaa meherkii aad ku tiri ee ku tiri ku iyo xaggeeda ka timid iyadoo aad siintaa sheeko quraan u dhigayn oo meherkiina ay anahayn maxaa laga yeelay holiina anahayn
asalkeedaba asalkeedaba culimada axkaamta waxa ay leeyihiin man hiya almukhtalica mukhtalica waa tee ama se mukhtalicada maadaa yajib calayha maxaa ku waajibaya mukhtalica waxa weeye gabadha codsata furiinka iyadu furiin codsato iyada ayaa khulciga doonaysa markaa laba isku heli mayso inay dalqadii doonto iyo inay adduunkii doonto inay dalqadii doonto iyo inay adduun kol haddii codsigu xagga gabadha uu ka yimi oo iyadu furiinka ay doonayso xaqba uma laha bay leeyihin aimo fara badani inay dee maalkii ku darto furiinkii bay codsatay inay maalkiina codsato xaq uma leh kol hadday furiinkii iyadu codsanayso sabab la-aan ninku wuxuu xaq u leeyahay inuu xagga adduunka inuu siiyaa way fiicanta waa ixsaankii inuu ku xidhana wa xaq buu leeya u idhaahda heblaayo kol haddaad furiinkii doonayso dee xoolihii bixin maayo a waxaan se yaro raacin lahaa gabadhu haddayse soo taagto oo ay ninkii wada noolaanshihiisii suuroobi waayaan suuro suuroobi weydo intii arrintu ay fogaan lahayd oo ay cunfi iyo xumaan noqon lahayd inuu waxba ku karbaasho dalqada haynteeda waa laga fiican yahay malaa idinkuna wax badan baa ka aragteen inuu dalqada ku karbaasho oo uu idhaahdo weligaaba iska deldelnow ninna yaad yeelanin nin la-aanna yaad ahaanin halkaa iska qaniinsanow gidaarka ah aniguna waxaan doonaan samaynayaa taasi waxay keenaysaa inay aada u fogaato oo arrintu fool xumaato oo ori aanay noqon qaarkooda waxaanu aragnay markii ayadu codsigaa soo jeedisay intuu ka waaniyey kolkay diiday midha midh dalqada u dhiibay dabeetana iyadoo ilmeynaysa ay ka daba timid oo ay tidhi war waan gafee raalli ahaw oo ay markaa soo ceshatayba iyadii oy tidhi aan isku noqono marka taasi waxa ay keentaa nacaybsiyo badanoo xagga ehelka ah iyo xagga ubadka ah iyo xagga oorida ah marka bal arrintan had iyo jeer qoyskana la iskuma dayo in awoodda sharciga iyo awoodda dalqada in lagu karbaasho lagu cadaadiyo in la isku dayo laakiin dhinaca macaan bay ku fiican tahay mar walba idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim
mawaajibaysaa in lagu egtaafo sahalaan oo kale ama saxiixa masjid ku asiyo
horta kolley axkaamta fuqahadu ay u tiriyaan masjidka iyo shuruudihiisa waynu soo xusnay laakiin waxyaabaha qaarkood dee sida fadligii salaada iyo jamicii iyo taxiyatulmasjidkii lagu tukanayay ha taxiyatulmasjidkii waa lagu tukanayaa fadligii waa yeelanayaa arrimihii masjid yeelan jire guud ahaaneede aynu hore usoo xusayne milkiga iyo wixii lamid ahaa ayaa dee uu saynu horeba usoo qadinay meesha ka baxaya dhinaca masaajidkii wuu ka shabahaya ha dhinacna dee mar haddii milkigiisii cidi leedahay oo waa masjid kama shabahaya guri buu ka yahay aimada qaarkood sidaan filaya qaadiciyaad laftiisu inuu masalada kaga warramayo shifaaga kitaabka weyn ee maaragtay uu kaga warramo fi xuquuq lmustafa sala allahu alayhi wasalam qofku hadduu caayo ilaahay nebiga malaa'igta iyo diinta iyo asxaabta iyo ooryaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa ku gaaloobayaabay maaragtay in fara badan oo aimadii tilmaamayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam aada buu uga dayriyey una cambaareeyey una ceebeeyey qofka caayiya asxaabtiisa qofka caayiya asxaabtiisa marka waa runtii dee arrin foolxun oo shiicada in badan ka timaada oo aynu arkayno laakiin qofka muslimka ah waa arrin aan ka suuroobaynin weeye qof maaragtay diin leh marka way inkastoona culimadu isla waafaqsanayn qeyb ka midii way xuseen
sheekh waxaan inaan ku weydiiyey soomaaliya waa waa waa loo socdaa ogaa maarata waa aad iyo aad ugu faafina odayaashii gabdhaha dhalayna waxaad moodaa in ay la goobayaan odayaal amadada lacag marka gabadhii oo iska da-iyo toddobayi jir ama labaatan jir ah ayaa oday waagii hore siduu ahaa xaaladiisii inuu ku jiro mooya ayaa qoorta loo gelinaya marka falaudin maxay qabtaa guurka noocaas oo kale
su-aashaasi waxa weeye inanta yare odayga loo guurinayo ka waran horta waxaan filayaa meeshii dee odayaalna way joogaan saa qudhigeedu ku xisaabtankeed ay leedahay balse aan si mastuuran uga jawaabno waxaa culimada qaarkood markay ka warramayeen baab alkafaa'a baabka kufka inanta yaa u kufa qeyb ka midii fuqahada waxay ku dareen xagga da-da xagga da-dana way ku dareenoo ninku markuu inanta kufu noqonayo da ahaan waa inaanu aada uga fogeyn ayay leeyihin oo haddii dee isagiioo lixdan jir iyana labaatan jir tahay dee laba labaatanaad buu dhaafsan yahay ama toddobaatan jir uu yahay saa daraaddeed waxaaba laga yaabaa intay isla jaan qaadaan iska daayo inay isku luqadba noqon waayaan ama ay turjumaan u baahdaan wax dhaco wey waaya waayo isaguna luqadii hore u ku hadlaya iyaduna luqada dambe ibnulqayim raximahullah oo imaam xakiima ahaa caqli badnaabaa wuxuu leeyahay ninka guursada gaba ninka weyn ee odayga ah ee guursada gabadh aada u daayar fa huwa mutakalifu nafsihi waa nin naftiisa mashaqeeyeybu culaysaan ilaahay ku kalifin buu isa saaray takalufkana waa loo diiday nebiga qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin nebi maxamed oo waxaad dadka ku tidhaahdaa mushqaayad idin weydiisan maayo markaan diinta idin soo gaadhsiinayo mid iskadeedayo mutakalifana ma ihi way dhacday runtii maalin maalmaha ka mid a arrimaha qoyska oo marar badanna soo mara baa nin weyn oo toddobaatan jira ayaa inan yaroo labaatan jira baa loo guuriyey oo sidaa aad sheegaysa aabbaheed baa yidhi aabbo odaygaasaan dee kugu duceeyey dumar nin dhali kara ayaa dhaqi kare ah maahmaahdaana waa daliilkii wuu u dhiibay sidii buu ku guursaday kadib way noo yimaadeenoo waxba may dhalin show dee odaygiina waa tacbaan hebelow iska sii daa maya waan iska waanu iska wada joogaynaa isukaayo musluxo anaa ka warano socon mayso wayse soo taagtay iyana nin baa markii dambe tiraabay culimadii ka mid ahaa wuxuu ihi ow hebel ee, jimcihii naga socon waaye maxaynu yeelaa dahadeer haddaanu jimcihii socon weynin haddaba u jar buuri oo farsamo la isla garanayo luqad la isla fahmayo wey marka adigu almuhim inantu ciddii ay inanta raali noqoshaheeda hore aynu usoo sheegnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inan baa u timid oo waxay tidhi aabbahay wuxuu ii guuriyey nin aanan doonayn ikhtiyaar buu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam haddaad doontana la sii joog haddaad doontana fasakhaad baad xaqu leedahay waxay tidhi mar haddii aabbahay uu yaho sidaa u ii gartay adiguna aada go-aankaa ii dhiibto aad tidhi xaq baad u leedahay inaad ka fasakhatood iska diiddo aabbahay waan aqbali doonaa laakiin waxaan u sheegayaa dumarkuna arrinka inay girgirkooda haystaan oo xaqeeda iyaduna leedahay taasaan muujinaya bay tiri marka almuhim dee waataynu soo sheegayno haanigun bay ka tolantaaye ruuxii qoyskaba noqon lahayd hadday diidan tahay maxaa socon doonaa maxaa socon doonaa marka waa in loo eegaa abateedka qofka da-duna runtii ku xisaabtankeeday leedahay oo labada qof in aanay aada u kala fogeyn oo si una isula jaan qaadi karaan wada noolaanshaha iyo wadadha wada dhaqanka qoyska ayaa ku jira ee ha lagu xisaabtamo ninku haddii uu guursanayo dee ruux si unu degan oo waayeel ahoo inan muddo kara ah ama nin hore soo marto dee isba uu yidhaahdo adiguba carmal baa tahay ugu jawaabi karo bal inuu maaragtay guursado ayaa ku wanaagsan marka aynu talada raacsanno wallahu aclam